wasaaradda qorsheynta somalilan ayaa tababar ku saabsan gargaarka degdega ah ugu qabatay magaalada hargeysa shaqaalaha wasaaraddaasi tababarkan oo ay bixinayaan ururka soofa ayaa shaqaalaha wasaaradda lagu bari doonaa siduu u badbaadin lahaa naftiisa iyo tan bulshada maxamed ibraahim agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta somalilan ayaa ka waramay ujeedka tababarka
sidoo kale waxaan u mahad celinayaa tiimka sofa oo traininkan idi siin doona maanta iyo berri toole wuxuun baan iftiimin doonaa uun arrimaha maanta traininkan laydin siinaya iyo faa'iidaduu leeyahay waktigan aynu ku jirno waxaynu ognahay in magaalada ama waddanka ay ku jirto uu ku jiro xaalado caafimaad oo oo xanuuno yaroo bacteria ay ka dilaacday marka anigu waxaan isleeyahay waxa wuxuu yimid trainingkani waktigii loo baahnaa ayuu yimi inta badanna qofku aqoontu doona ha yeeshee hadduu b h d yahay iyo hadduu primary secondary ama secondary yahay aqoontu ma aha wax meel istaagta waa wax socota waa wax maalin walba abdeyed u baahan dunidu isbedel bay samaynaysaa qofku halkii uu maalinkuu jaamacadda ka baxay halkii uu taagnaa hadduu taagnaado nolosha de abdeyt baa ku socdoo wax badanoo isbedelo ma samaynayo marka waxaan rajaynayaa inaad trainingkan iyo qaar kaloo ay waaxdu gacanta ku haysaba wakhtiga loo baahda aad ka faa'iidaysataan tiimka hawshan wadana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wixii de maanta one weyd aad kororsataa one weyd haddii aad kororsatid de way kaa dhinnayd haddii aad training laba cisho soconayo oo caafimaad ka hadlayo dee si shaksiya kuu saameynaya ama si shaksiya ku anfacaya marka laga tago one weyd aad maanta kororsataa inta badan noloshaada waxbuu kusoo kordhinaya waxaan rajaynayaa inta badan shaqaalaha dowladda waxaa la yidhaahdaa uma jajabna inay wax kororsadaan uma halkii taaganyihin inay kor uga socdaan laakiin kalsooni badan baa idinku qabaa dee waxaan rajaynaya inaad si fiican uga qayb qaadan doontaan tiimka hawshan bixinayana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa